Magaalada Shiniil ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jarayo dhismaha mashruuca kaydka biyaha ee degmadaasi. Madasha xariga looga jarayo mashruucan kaydka biyaha degmada Shaniile ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha Shaniile, injineero, odayaal, haween iyo gudoomiyaha gobolka City. Gudoomiyaha gobolka City Mudane Ibraahin Xuseen Kheyre ayaa ka warbixiyay mashruucan.
magaalada shaniil oo ah xaruntii gobolka city iyo hadda ka hor aan lahayn wax kaydbiyooda laba kaydbiyood oo yar oo midna shan labaatan mitir kuub qaadaya midna shan iyo todobaatan mitir kuub qaadaya baa jirto kan shan iyo todobaatan kuubna shaqaynayn oo ah kii bikeega dushiisa marka kan wuxuu noqon doonaa in biyo la-aantii jirtay ugu yaraan shan iyo labaatan barsent wax ka tiri doono iyadoon aan odhanayn wuxuu daboolay baahidii degmadan iyo magaaladan ka jirtay laakiin haddana waa bilow fiican oo ay degmadu ay mudan tahay in lagu bogaadiyo Ee, kana rajaynayno in intaan ka helanayo biyogelin casriya oo la janqaad xarunta degmada in lagu sii dhiirado in kanoo kale la sameeyo oo ceelasha la, la duldhigo waxaa markaa kula dardaarmuun hogaaminta degmada in daryeelkeyga iyo ka horreynteeda la joogteeyo ee islamarkaana ee, laga dhigo mid ka jawaabo baahidii iyo ujeedkii laga lahaa haddii maanta aan mashruucan odhanno wuxuu wada waraabin ee, degmada ma waraabin doono marka inaad qaabeysaan oo intuu ku filan yahay ma afar kaarte ama afar xaafadood shan xaafadood wuxuu ku filan yahay in loo xidhiidhiyo inta kale waxa weyn degmada directorkii lagu directionka hadda koraad kusii waraabineyseen un lagu waraabiyo marka haddii mashruucan laga dhigo ha waraabiyo sideedda xaafadood ee magaaladaba Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kasoo qayb gashay xariga jarka ayaa bogaadiyey.
ee, waxba kama tiri doono marka laba iyo saddex xaafadood baahi tiro ee, in lagu sameeyo gaardiyaankiisa iyo kahoreynsana kulley ee, laga warhayan baan ee, soo jeedin laha marka aad baad u mahadsantihiin waan- waan salaamaya farxad weyn eh, inoo ah in mashruucan kaydka biyaha oo lagu feliyey een, iskutashi iyo awoodda degmada iyadoon meel kale wax ka helin wixii ay degmadu lahayd inay mudnaan eh, gaara biyaha siisay maadaama baahi badan ay ka jirto marka aad baan een, ugu mahad celinaynaa Een, qaybta dhimanna haddii ilaahay yidhaahda in kaydkan kolley u dhammaaday sidaan filayo wuxuu u baahan yahay in ee, lagu xidhiidhiyo si looga faa'iidaysto in biyogelin la sameeyo u baahan yahay taasna marka in laysku tashado oo ee, deg deg loo howlgalo si ka faa'iidaysigii baahida hadda taagan ee shacabka wax uga qabto mustaqbalkana in ee, baahidan biyaha aan si guud uga wada howlgalno oo ballanqaadada laynoo sameeyeyna sidii ay u fuli lahaayeen in cid walba ay khusaysa aan kala shaqayno marka waxaan odhan lahaa runtii een, een, aad baan een, idinku mahad celinaynaa waa kaydkii magaalada oo sanad miisaaneedkan loo qabtay magaalada shiniile oo ay baahi aada u daran ka jirta xagga biyo la-aanta oo kolley wax badan buu ka tari aan isleenahay baahidii magaalada boqolkii afartan hadda wax badan wuu kafayn guud ahaanna waa boqoliyo konton mitir kiib ayuu biyuu qaadayaa miisaaniyadda ku baxdayna waxay dhan tahay shan milyan iyo badh Ee, kolley baahidii magaaladana dee waa la wada garanayaa oo xaaladda magaalada ku sugnayd intii maanta miisaaniyadda sanadkan isku ururinay een degmo ahaan aan baahi jirtay intaan isku ururinay baan baahidii shacabka wixii ay tabanayeen aan maanta intaa ugu qabanay kolley wax badanna way ka tari doontaa baahidii magaalada Mashruucan oo dhismihiisa socday muddo saddex bilood ah ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu kaydiyo boqol iyo konton mitir oo saddex jibaaran kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta keedka biyaha degmadaasi.